aad baad u mahadsan tahay mahad sida ay sheegayaan wararka laga helayo duleedka magaalada muqdisho dagaalo culus ayaa saaka aroortii ka dhacay duleedka magaalada muqdisho kadib markii ciidamada mujaahidiinta ay kamiin u dhigeen askar ka tirsan dowladda federaalk oo kasoo baxay degmada daynile islamarkaana duulaan ku ahaa deegaano lagu maamulo shareecada islaamka oo ku yaala duleedka muqdisho ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si adag kaga hortegay duulaanka ay ciidamadan huwanta ah kusoo qaadeen deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee dhaca duleedka magaalada muqdisho ilawareedyo ayaa sheegaya in khasaaro xoogan dhabarka loo saariyey ciidamadii huwanta ahaa ee weerarka soo qaaday kadib dagaalo xoogan oo ay kala kulmeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab saraakiil sarsare oo ka tirsan maleeshiyaadka gorgor ee uu soo tababaray turkiga ayaa la sheegay inay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen dagaaladan waxaana ka mid ahaa saraakiisha dhaawacmay madaxii howlgallada maleeshiyaadka turkiga lagu soo tababaray ee la magac baxay gorgor dagaalka ayaa soo gaaray ilaa barqanimadii maanta waxa uuna ku bilowday weerar jidgal ah oo loo dhigay ciidamadan kusoo duulay deegaanada dhaca duleedka magaalada muqdisho mujaahidiinta oo ka warhayay xogta duulaanka ciidamadan wadajirka ah ayaa weerar jidgal ah u dhigay kadibna waxaa bilowday iska hor imaadyo culus saraakiil ka tirsan mujaahidiinta ayaa xaqiijinaya in ciidamadan huwanta ah ilaa iyo siddeed jeer ay ku jabeen weerarada ay soo qaadeen islamarkaana uu qabsaday jab xoogan oo aysan filaynin ciidamada mujaahidiinta ayaa dhanka iyo muqdisho u eryaday askartii loo yaqaanay gorgor iyo kuwa nisa oo dhammaantood ku jabay dagaaladii cuslaa ee maanta ka dhacay duleedka muqdisho qarax culus ayaana koranyo ka tirsan ciidamadii firxadka ahaa lagula beegsaday duleedka degmada ilawareedyo ayaa xaqiijinaya in uu qaraxu haleelay gaari cabdibilo ah waxaana dhimasho iyo dhaawac ku noqday dhammaan askartii la socotay gaariga wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in jabaqda rasaasta laga maqlayo meel u dhow degmada daynile islamarkaana ay mujaahidiintu si adag u difaaceen deegaanadii lagu maamulayay shareecada islaamka ee ay duulaanka kusoo qaadeen askartan wararka ayaa intaasi ku daraya in ciidamada dowladda federaalka ay dhaawacyo fara badan ku daabuleen laba gaari oo cabdibilo ah iyo mid ambalaas ah wixii warar ah ee kusoo kordha dagaaladii maanta ka dhacay duleedka muqdisho waxaan kusoo gudbin doonaa wararka iyo barnaamijyadeena dambe inshaa allah